الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال باب فضل الرجاء wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo ee rajadu fadliga iyo wanaagay leedahay yacnii qofka la yimaado camalkaasi rajada ah ee qalbiga ah dadaal iyo xirsina raaciyaa qiimaha iyo wanaag uu ku helaayo ayuu baabu yahay qaala allahu tacaala rabbi waxa u yihi ikhbaaran ay mukhbiran xaalo uu ka warramaayo can ilcabdi saalixi addoonkii wanaagsana ee waxa weeyaan rabbi uu ku sheegay suuratu kaafir mu'mini ali fircawn wa ufawidu amrii ila allah markii waxa weeyaan uu waaniyey qoomkiisa waana aad iyo aada u qaali ah ee uu naseexeeyey ee dhinacyo badan uu wax ka tusay sa ahaatee waanadaas iyo taladaa fiican ay ka jeedsadeen ayuu rabbigii tala saaranaya oo uu xirsi xidhanaya wa ufawidu waxaan u bandhiganayaa amrii arrinkayga ila allah ilaahay baan u bandhiganaya in allaha basiirun bilcibaad maxaa yeelay ilaahay waa allah addoomaha arka weeye fawaqaahu llahu ilaahay wuxuu ka ilaaliyey sayi-aati maa makaruu wixii ay shirqooleen ee xumaantiisiibaa ilaahay jala wacalaa uu ka ilaaliyey yacnii dhibtii ay la maageen iyo shirqoolkay u dhigeen ilaahay jala wacalaa waa ka badbaadiyey markii rabbigii uu tala saartay ee uu rabbigii cuskaday arrimihiisa u dhiibtay dacwadda iyo naseexada intuu u gudbiyey dabadeed waaya marka ilaahay jala wacalaa in arrimaha loo dhiibto la tala saarto la rajeeyo waxaa lagu helayaa ilaahay inuu makriga acdaada iyo dhibaatooyinka qofka ka ilaaliyo fawaqaahu allahu sayi-aati maa makaruu hada min fadli الraja wالtawakul wacan abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalama waxaa laga wariyay abi hurayra inuu rasuulka ilaahay ka wariyay anahu qaala inuu yihi qaala allahu caza wajal ilaahay waxau yidhi caza isaga ayaa qaalibaho wajalla weyle ana anigu cinda danni cabdii bi addoonkaygu malaha uu iga malaysanayo agtiisa ayaan ahay wa ana aniguna macahu maciisa ayaan ahay xaysu yadkurunii halalla halka uu igu xusaba maciisa ayaan ku ahay dee xiina la akhriyana way soo aroortay xiina yadkurunii marka way xusaayay noqonaysa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay allallaahu ilaahay baa afraxu kaga farxad badan bitowbati cabdihi toobadda addoonkiisa min axadikum midkiin buu kaga farxad badan yahay oo yajidu helaya daallatahu baadidiisii bilfalaati meel bahgooyo ah ka helaya xadiid dheer iyadoo ku jirtana hadda ka hor baynu soo marayntaas waman taqaraba ilaya shibran qofka ii soo dhowaada aniga xaggayga shibran taaka taqarabtu ilayhi diraacan dhudhun baan u dhowaanaya waman taqaraba ilaya diraacanna taqarabtu ilayhi baacan joog baan u dhowaanaya waidaa aqbala ilaya haddii uu isoo qaabilo addoonku yamshi isagoo soconayana aqbaltu ilayhi waana nas u imanaya waa soo qaabilaya u harwilu anigoo ordaya mutafaqun calayhi wahada lafdu ixdaa riwaayaati muslimiin taqadama sharxuhu fi lbaabi qablah xadiidkan markaa hore ayaynu usoo maray buu sheekhu yidhi waayah qaala wuxuu uhi waruwiya fi saxiixayni saxiixaynka waxaa lagu wariyey wa ana macahu xiina yadkurunii bnuuni la akhriyo xiina wa fii hadihi riwaayatina xaysu baa lagu wariyay bithaa-i wa kilaahumaa saxiix labaduba sax weeye kaaxiinana wakti bay tilmaamaysaa wakti alla waktiga uu xusayo maciisaanahay oo waan ogahay waan la jiraa waan u gargaarayaa oo arrimihiisa ayaan u toosinayaa xayثuna makaan bay tilmaamaysaa xayثu yadkurunii waayahay markaa xadiidka shaahidku waxa weeye ana cinda danni cabdii bi addoonkaygu malaha iga malaysta agtiisa ayaan ahay yani addoonkaygu hadduu malo wanaagsan iga malaysto wax fiican uu iga fisho waxaa wanaagsan ee uu iga filana ayaan siin weyn waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa ikhwaanii xusnu danni billaah ilaahay had iyo jeer in malo wanaagsan laga malaysto arrinkaasina waa waajib weeyi sidaa awgeed baa kuwa gaalada iyo munaafiqiinta iyo dadka xun ee ilaahay mala xun ka malaysanaya ilaahay jala wacalaa qur-aanka ayuu ku dhaleeceeyey yadunuuna billahi gayra alxaqi dana aljaahiliya waaya iyo aayado kaleba sida kusoo aroortay marka ilaahay jala wacalaa malo wanaagsan qofku waa inuu ka malaysto وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع وxuu مqلay صحاaبigaas رsuuل اللahi buu مqلay صلى الله عليه وسلم oo qبلa mwتihi geeridiisii ka hor بثaلاثة أيaaم سddex maalmood yquulu leh yquulu xaala kwnihi qاaئلa xaaluu leeyahay geeridiisii saddexii maalmood ka hor wktiguu il daraa ee uu xanuunsanay laa يmuutana yaanu dhimanin أxadكم midkiin yaanu dhiman ilaa wahuwa yuxsinu xaal uu ku wanaagsinay ku wanaajinayo mooyaane addanna malaha billahi ilaahi caza wajal rawaahu muslim midkiin yaanu dhimanin isagoo ilaahay malo wanaagsan ka malaysanayo malaha rabbigii ku wanaajinaya mooyaane waayo ilaahay wuxuu idhi ana cinda danni cabdii bi marka macnaha xadiidku waxa weeyaan qofku ilaahay jala wacalaa malo wanaagsan ha ka malaysta had iyo jeer lan qofku waxa weeye gooruu dhimanayo ma garanayo mar hadday sidaa tahay had iyo jeer diyaar ha ahaado oo rabbigii malo wanaagsan ha ka malaysto malo keligana ku joojin maayo ee khayrka iyo wanaaggana ha ku dadaaliyo daacada iyo ilaahay jala wacalaa inuu u dhowaadana ha ku dadaalo oo sidii aayad kaloo qur-aana rabbi uu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun yani qofku mar haddaan u garanahayn waktiguu dhiman doono iyo waktiga geeridu imanayso mar walba diyaar ha iska ahaada weeyi oo rabbigii malo wanaagsan ha ka malaysta khayrkiiyo wanaagana ha ku dadaala si isagoo xaaladaa fiican ku sugan geeridu ay ugu timaado sidaa ugu dhinto ta kale qofku marka uu xanuunsado ee uu waxa weeyaan baqdo ama uu is idhaahdaa laylakani waa kii aad ku soconaysay waktigaana si gaara waa inuu ilaahay jala wacalaa malaha waxa weeyaan rajada badsado oo xagga rajada waa inuu waktigaana qaalib yeelo oo aad iyo aad rabbigii uga rajeeyo markaa khayr iyo wanaag وعan أنس رضي الlaه عanه qala samictu rasuul الlahi slى الlaه عalayه وasلم yquul qala الlahu taعaalى alla wuxu uhi waa xadiiث اlqudsi weeye xadiiث اlqudsi weeye xadiisulqudsigana macnihiisa iyo lafdigiisuama xagga rabbi bay ka ahaadeen mise macnihiisuunbaa xagga rabbi ka ahaaday lafdigiisana rasuulkaa cabiray sala allahu calayhi wasalam labada qowlba way jiraane sida saxiixa ahi waxay tahay lafdigiisa iyo macnihiisuba min allah xagga ilaahay bay ka ahaaday daahirka markaa xadiidkuna saasuu sheegaya qaala allahu tacaala ilaahay baa yidhi hadalka ilaahayna wuu ka caamsan yahay sideedaba qur-aanka kariimkaa wuu ka caamsan yahay oo qur-aanku waa qeyb ka mida hadalka ilaahay iyo kutubtii hore ilaahay soo dejiyeyba laakiin hadalka ilaahay wuu ka caamsan yahay xadiisulqudsiga hadalka ilaahay ka mid ah waay qaala allahu tacaala alla wuxu uhi yabna aadama in aadamu innaka adigu maa dacawtanii muddada aadi barido ee warajawtanii aadi rajayso maadani waa maadii la odhan jiray masdariyatun darfiya maa dacawtanii warajawtanii ay muddata ducaa'ika iyaaya muddada aadi barido ee warajawtanii aadi rajayso kafartu laka waan kuu dhaafayaa calaa maa kaana minka wixii kaa ahaaday ee qalad aad gashay walaa ubaaliyun aabayeeli maayo ya bna aadama in aadamow low balaqat hadday gaadha dunuubuka dunuubtaadu canaana samaa'i daruuraha samada hadday gaadho sheekhaa macnayn doona uma istakfartanii dabadeeta aad dembi dhaafi weydiisato kafartu laka walaa ubaali waa kuu dembi dhaafaya una aabayeeli maayo ya bna aadama inaka adigu low ataytanii haddaad ila timaado biquraabi lardi dhulka muggii wax ku dhow oo khataayaa gafafa uma dabadeetana laqiitanii aad ila kulanta laa tushriku bi shay-an adigoona ay shariik yeelahayn shaynaba shay macbuudaadka ka mida aan ila wadaajin cibaadada iyo xaqayga la ataytuka waxaan kuula imanayaa biquraabiha dhulka muggeed wax ku dhowo makfiratan dembi dhaaf ah rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariyey waxaanu ihi waa xadiid xasana kaa xasanu lidaatihi maaha waa xasanu ligayrihi oo sanadkiisa xadiidka waxaa ku jira nin la odhan jiray kahiir ibnu faa-id waana majhuul bay ahlulcilmigu idhaahde sidaa awgeed sanadka xadiidkani waa daciif ase ahaatee shawaahid buu leeyahay oo xadiidu abidar iyobaa u shaahida adigu shawaahid xoojinaysuu leeyaho xasanu ligayrihi buu noqonay intan dambana inaka low ataytanii biquraabi ardi xadiid muslimka ku yaallo aynu soo maray baaba shaahid u ah markaa xadiidku wuxuu daliilu yahay ikhwaani inta qofka rabbigii uu baryaayo ee uu rajaynaayo ee dembi dhaaf weydiisanaayo inuu ilaahay jala wacalaa u dembi dhaafaayo iyo towxiidku waxa weeye qiimaha iyo wanaaguu leeyahay haddii qofku waxa weeyaan uu muwaxid yahay oo towxiidkiisu uu kaamil yahay dunuubtii uu ka fogaanaya haddii ay ka dhacdana ku sugnaan maayo waabuu ka soo noqonaya waay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa rajo keliya looma baahna rajo qura looma baahna rajadii waa in dadaaluu la socdo iyo ilaahay oo la baryo iyo istikfaar iyo aacad iyo khayrkoo lagu dadaalo inaka maa dacawtanii warajawtanii halka dambena uma istakfartanii soo ma aragtid waaya qaala اlmualifu canaana samaa canaanu الsamaaءi bifatxi اlcayni canaan qiila huwa maa cana laka minha waa waxa samada ee kaaga muuqda ay dahara waa waxa kuu muuqda idaa rafacta ra'saka markaad madaxaaga kor u qaadaed xagga sare eegto waxa kuu muuqdaa la yidhaha baa la yidha canaan canaan asamaa waa saas waqiila waxaa kaloo la yidhi huwa saxaabu maya waa daruurta qudheeda wa quraabulardina bidami lqaafi quraab waqiila bikasriha qiraab qiraab iyo quraabba waa la akri wadamu asaxu ashharu quraabka ayaa markaa asaxnimo badan oo caansane wahuwa quraabku maa yuqaaribu milaha muggeedu wax u dhoweeye wallahu aclam markaa xadiidku wuxuu inoo sheegaya fadlu raja waayo qofku intuu rabbigii baraya uu rajaynaayo rabbi waa u dembi dhaafaya qaala baabu ljamci bayna alkhawfi wاlrajaai khawfka iyo rajaaga in la jamciyo ayuu baabu yahay waa laba arrin oo qofku aanu ka maarmahayn sidaynu khawfka markaynu soo bilaabayno yartaa taabanay khawfkiina qofku ka maarmi maayo rajaagiina ka maarmi maayo kii uu waayabana socodkiisa xagga rabbi uu u socdo macnihi waxa weeyaan dhibbaa hagardaamaa ku imanaysa sida awgeed qofku qalbigiisa waa inuu qaybna rajaaga ku camiro qaybna khawfka ku camiro urju hawaabahu waxdar ciqaabahu xataa takuuna kaman lahu qalbaan iclam waxaad ogaataa ana almukhtaara sida loo doortay lilcabdi addoonku fii xaali sixatihi marka uu caafimaad qabo an yakuuna waa inuu noqdo khaa'ifan mid rabbigii ka baqanaya raajiyan rajaynaya raxmadiisana wayakuuna oo noqdo khawfuhu baqihiisiyo warajaauhu rajayntiisu sawaa'an kuwa siman ay noqdaan sidaasaa markaa loo doortay markuu iska caafimaad qabo waa in khawfkii iyo rajaagii labadaba uu ku sifoobo isla markaa labaduba ay sinaadaan oo midnaba aanu haalib yeelin sidaasuu mualifku doortay ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdeen marka qofku uu caafimaad qabo naftiisuna aanay ugu yeedhin macaasi iyo waajibaadka inuu ku gaboodfalo xaaladaa waa inuu simo sidan sheekhu sheegay rajaag iyo khawfka laakiin haba caafimaad qabee hadday naftiisu tusaal ahaan ugu yeedhayso xumaan iyo macaasi ama waajibaadka inuu ku gaboodfalo ay ugu yeedhayso markaa jaanibka khawfka waa inuu haalib yeelo si uu waxa weeye u hagaago oo u tooso ya oo naftiisii waxa weeyaan uu wadacad ugu rido qaala wuxuu i wa fii xaali lmaradi waktiga qofku uu xanuunsanaayana yumaxadu wuxuu saafi yeelayaa badhax tirayaa alrajaau yumaxadu waxaa la badhax tirayaa dheh alrajaau rajada ayaa la badhax tiraya qofku mar haddii uu qof mariida yahay ilaahay buu jala wacalaa rajaynaya xagga rajadu badinaya wa qawaacidu sharci qawaacidda sharciga oo min nusuusi lkitaabi wasunnati nusuusta kitaabka iyo sunnada ahaatay wakayri daalika kaa kayrkaa ahaatay sida dee adilada kale ijmaac oo kale iyo tadaahiratun waxa ay isu kaashatay calaa daalika arrinkaa macnaha tusinta ay tusayso way isu kaashato kitaab iyo sunno iyo waxa weeye ijmaacba oo kusoo arooray buu leeyay daa qofku marka uu xanuunsanayana xagga rajaaga ayuu haalib yeelayaa xagga rajaaga ayuu haalib yeelayaa wey qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi falaa ya'manu makr allah ila alqowmu alkhaasiruun falaa ya'manu aamin kama noqdo makr allahi ilaahay makrigiisa ila alqowmu alkhaasiruuna kuwa khasaaray mooye cid kale aamin kama noqoto makriga ilaahay iyo shirqoolkiisa iyo ciqaabkiisa cidda ka noqonaysa aamin waxa weeye waa cid khasaartay cid khasaartay wey wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi innahu laa yayasu kama quusta min rawxi illaahi ilaahay naxariistiisa ila alqowmu lkaafiruuna duulka gaaloobay mooyaane idan makriga ilaahi iyo ciqaabkiisana lagama aamin noqon karo raxmaddiisana lagama quusan karo labaduba waxa weeye waa min kabaa'ir dunuub bale waaba gaalnimo matniga taxaawiga waa inagii kusoo marre berigaynu dhiganay almnu wاliyaasu yanqulaani can milat اlislaam soo ma aragti almnu wاliyaasu yanqulaani can milat اlislaam waa haddii naxariista ilaahay uu ka waxa weeyaan quusto gaalnimay noqonaysa dee rajaagii waxa weeye raxmadda ilaahay la rajaynaya waa camal qalbi ah camalka qalbigaana waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddii asalkiisu qalbiga uu ku jiro walow yaanu kaamilba ahaanina qofkii dee waxa weeye ku gaaloobi maayo haddii laakiin asalkiisii qalbiga laga waayo oo uu qalbiga waxa weeye wax ka midiba aanu ku jirin dee markaa gaalnimay noqonaysa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh maalinka wejiya ay caddaan doonaan tabyadu wujuuh wejiyaa caddaan doona waa wujuuhu ahli اljanna waa ka ilaahay yidhi wujuuhu yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wataswadu wujuuhun wejiyaalle ay madoobaan doonaan waa wujuuhda ahlu naarka weeye ciyaada biاllah marka aayaddan khawfkii iyo rajaagii labadaba ilaahay waa ku jamciyey wejiyo caddaan doonaa ilaahay sheegaya halkaa rajadii baa laga qaadanaya wejiyana way madoobaan doonaan halkaana khawf baa ku sugan in laga baqo waayo qofna garan maayo wejigiisu inuu kuwa cad ku jiri iyo kuwa madow inuu ku jiri doono ma garanayo ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu wejiyadeenna caddeeyo maalinka la hortaagan yahay ee qiyaama wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina rabbaka rabbigaagu la sariicu liqaabi oo allaha ciqaabtiisu ay markaa degdegays degdega badan tahay ay soo degdegayso wa inahu alle lagafuuru raxiim waa allaha gafuurkiiyo raxiimkaba ah dembi dhaafista badan ee raxmada badan marka aayadana khawfka iyo rajaagii alla waa ku jamciye ina rabbaka la sariicu lciqaab maxaa laga qaadanaya khawfka wa inahu lagafuuru raxiim rajadii baa laga qaadanaya iyo muu haddaba rabbi horraysiiyey wuxuu horraysiiyey markaa baraarujinta khawfka laynagu baraarujinayo ina rabbaka la sariicu lciqaab si aan la ysu dhigan oo qofna aan u odhan ilaahay waa kafuururaxiim oo anigu maaragtay raxmaddiisun baan iska rajaynayaa isagoon camal la iman oon dadaalin oo aan baqan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina alabraara dadka wanaagsani la fii naciimin nicmay ku sugan yihin wa ina alfujaara kuwa xumina la fii jaxiimin ciqaab iyo jaxiim bay ku sugan yihin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi faamaa man haqulat qofka ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisu fa huwa isagu fii ciishati nolol buu ku sugan yahay raadiyatin ay mardiya laga raaliya wa amaa man khafat midka ay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisuna fa ummuhu hoygiisu haawiya naarta haawiya la yidhaah wey wamaa adaraaka maxaa ku ogeysiiya maa hiya waxa ay tahay naaru naar weeye naartaasu xaamiyatun kulul ciyaadan billaah naar kulul weeye qaala wuxuu uhi walaayaatu aayaatku fi fii hada almacna macnahan xaalay ku saabsan yihiin kaiiratun way fara badan tahay wayajtamicu waxa ay ku kulmaan alkhawfu khawfku iyo warajaau rajaduba fii aayatayni laba aayadood oo muqtarinatayni xidhiidhsan oo isdaba socda sida ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim oo kale ama aayaadkan alqaarica oo kale aw aayaatin ama aayado dhowr ah sida kuwa dambe oo kale aw aaya ama aayad keliya labadaba lagu wada jamciyaa ina rabbaka la sariicu lciqaaba wa inahu lagafuuru raxiim aayad keliya ilaahay labadiiba waxa weeye ku jamciyey waa tahay qur-aankana dee tarkiibka iyo tarhiibka aada u badan aad bay ugu badan yihiin labaduba dariiqat lqur'aan marka aada u fiirsato ilaahay jala wacalaa wuxuu addoomihiisa uga waramaa waxaana baqogelinaya naartii ahlu naarka macaasida xumaanteeda dadkii la halaagay waxyaabaha waxa weeyaan markaa lagu guuldarraysanayo lagu khasaarayo umuur badan oo uu ku sugan yahay markaa tarhiib oo khawf faa'iideynaya qofkii baqogelinaya haddana ilaahay wuxuu ku xigsiiyaa jannadii waran uu ka warramaayo acmaasha wanaagsan dembi dhaafkiisa raxmaddiisa sidu dadka wanaagsan waxa way ugu naxariisanayo iyo abaalka uu u diyaariyey arrimahaasoo markaa laga qaadanaya rajo iyo rajogelin markaa weyni ay ku jirto dariiqada qur-aanku waa sidaa waa inaan dadka raxmadda ilaahayna laga quusin cadaabkiisa iyo ciqaabkiisana aan markaa laga aamni yeelin sidaa awgeed baa dadka xataa marka la wacdiyahayo waa in had iyo jeer la isugu daro marna dadka la baqogeliyo mararna la rajogeliyo soo ma aragtid waa inaad dadka waxa weeye rajada un kala hadasho man sala albardayni dakhala aljanna man qaala kada wakada fahuwa fi ljanna axaadiistaasun inaad ku akrida bas oad xaggii naarta iyo waxyaabihii baqaha iyo khawfka laga faa'iidaysanay marna soo qaadin iyo naartii may xaggaa kalown inaad ka waranto oo naartun dadka aada uga sheekaysa had iyo jeer oo naarta aada uga digto oo aada baqogelisa uun oo marnaba jannadii iyo umuurtii caynkaas ahayd iyo wixii rajaaga keenaya anad soo qaadin may labadii waa in la ysku wado soo ma aragtid labadii waa in la ysku wado وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسuلka إلahy وuxuu yihi لو يعلم المؤمن qofka مؤمiنkii haduu ogaan lahaa mا عiنd الله إلahay أgtiisa waxa ahaaday oo miن العقوبaةi عuquuب ah عقاab ah mا طمca ma dمceen بجanatihi جanadiisa ma dمceen أحad أحadna جaمcdiisa ma dمceen walow yaclamu lkaafiru gaalku hadduu ogaan lahaa cilmi xaqiiqi oo dhaba maa cinda allahi ilaahay agtiisa waxaa ahaaday oo min araxmati raxmad ah maa qanita kama quusteen min jannatihi jannadiisa axadun axadna kama quusteen rawaahu muslimu muslim baa saxiixa ku wariyey marka xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa ikhwaani ciqaabka ilaahay jala wacalaa agtiisa ahaaday sida uu u wen yahay marka waa in waxa weeye ciqaabka ilaahay aada iyo aada looga boqo aada iyo aad waa in looga boqo kadalika thawaabka ilaahi iyo dembi dhaafkiisa iyo waxa weeye jannadiisana waa in la fisho ilaahay raxmadiisu waa mid ballaadhan iyadana waa inaan laga quusan si kastoo qofku uu fogaado ama u leexdo waa inaan raxmadda ilaahay ka quusan ee uu soo noqdo yah isdaba qabateeyo waaya qaala wacan abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa wadicat اljanaasatu janaasada marka la dhigo waa meydkii weeye marka lasoo dhigo inta rarabtii ama naxashkii la saaro ee waxtamalaha annaasu dadku ay qaadaan aw irijaalu ama raggu ay ku qaadaan calaa acnaaqihim degahooda ay saaraan dee makunbaa gaadhida gawaadhida iyo waxaan la bartay waagii hore dee meydka waa la qaadi jiro ragga ayaa waxa weeye degta saari jiro waa la qaadi jiro sidaasaana fiicnayd oo waxay ku fiicnayd waa mide dadkaa lala sii dhex maraya ama arkaaya meydkaa la sii sida cibro iyo wax ku qaadasho ayaa ugu sugnayd oo ay ka helayaan iyo baraarujin waa ta kale ee marka meydkii la sido ee lala lugeynaayo ee dadka raacaya ee sii gelbinaya fara badanaya soo ma aragtid ee ka qayb qaadanaya inay soo aasaan ay kusoo tukadaan oo ay waxa weeye raacaan ayaa fara badan laakiin marka gaari lagu ridee dabadeetana fayfka la saaro labadaa arrin ba meesha way ka baxayaan sidaa awgeed baa alimaamu alalbaniyu kitaabkiisa qiimo badan ee axkaam uljanaa-iska la idhaahdo aad baa ugu nuxnuuxsadaa wuxuu idhaahdaa waa in meydka la qaado gawaadhidan la saaraya iyo gaaladaa lagaga dayda in la yska daayo sa ahaatee waxa weeye haddii xabaaluhu ay fogaadaan oy aada u durkaan oo mashaqo badani ay ka imanaysa in markaa dee degta la saaro ama lala lugeeyo dee waxa weeye baabuurtiiyo waa la iskaga qaadan karaa insha allah qaala fain kaanat saalixatan hadday tahayd mid wanaagsan qaalat waxay odhanaysaa qadimuunii qadimuunii ila dhaqsaday odhanaysaa ila dhaqsada ila dhaqsada cajiluu bi cajiluu bi idedejiya idedejiya idedejiya odhanaysa waayo wax wanaagsan inuu ka horeeyay og tahay wain kaanat hadday tahay hayra saalixatin mid aan wanaagsanayna qaalat waxay odhanaysaa yaa weylahaa hoogeede ayna tadhabuuna bihaa xaggee la tegaysaan ee kusii wadaa xaggeebaa usii wadaa yasmacu sawtahaa codkeeda waxaa maqlaya kullu shayin wax waliba wuu maqlayaa ila linsaanu insaanka mooyaane walow samicahu insaanku haddii uu maqli lahaana saciqa wuu suuxiba lahaa wuu dhiman lahaa ay maata way ka aguugi lahaydba ya qayladeedaa markuu maqlo rawaahu lbukhaari waa xadiid markaa cadiima ikhwaan ka qofkii wanaagsanaa janaazadii horta markanaynu sii sidno way hadlaysaa laakiin innaga aan maqlahayn xikmadaha ilaahay inooga qariyeyna waxaa ka mid a dee waynaan iskaba xejineen oo markaa waynaan uba adkaysaneen soo ma aragtid qayladeeda iyo waxa weeyaan dhibaatooyin badan oo kalena way ku sugnaan lahaayeen marka way hadlaysaa waxyaabahan kale o dhami way maqlayaan shimbiraha iyo xoolaha iyo xayawaanka iyo waxyaabahan kale way maqlayaan insaankum baan maqlahayn marka hadday wanaagsan tahayna qadimuunii qadimuunii bay leedahay haddii ay xun tahayna yaa weylaha ayna tadhabuuna biha u fiirsada bilaahi calaykum ikhwaani laba qof oo adduunyada wada joogo laga yaabo inay saaxiib ahaayeen ama meel ka wada shaqayn jireen ama xalqad wada fadhiisan jireen ama hadday doonaan walaalaba ay ahaayeen oo hooya iyo abba ay wada dhaleen ayaa midna janaasadiisu ay leedahay qadimuunii qadimuunii midna ay leedahay yaa weylahaa ayna tadhabuuna biha farqiga udhexeeya intee buu leegyahay marka waktigaasi iyo wixii kasii dambeeyaa waa ka ay tahay inaynu u diyaar garowno oo aynaan markaa iska ilaabin oo waxa weeyaan markaa qalbigeenna uu aada iyo aada ugu weynaado qaala wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi aljannatu jannadu aqrabu way uga dhowaansho badan tahay ilaa axadikum midkiin min shiraaki naclihi suunka kabtiisa wannaaru naartuna milu dalika saas oo kale weeye rawaahu lbukhaari imaamu lbukhaari baa saxiixa ku wariyey waayahay imaamu lbukhaari ayaa saxiixa ku wariyey xadiidkan hore aynu usoo marray waxaan u tilmaamayaa jannada iyo naarta labaduba qofku way u dhow yihiin oo mid walba wixii lagu mutaysanayo waa wax sahlan jannadii wax kale ma aha waxaa lagu mutaysanayaa iimaanka iyo camalkaa saalixa ah iyo daacaadka naartiina waxaa lagu mutaysanayaa iimaan la-aanta iyo gaalnimada iyo waxa weeye khayr la-aanta iyo karkaarka oo la weydaarto ayaa lagu mutaysanaya janno iyo naar inuu midkood markaa mutaysto ama midkood uu yeeshana qofka waxa ka xigta uun intuu dhimanayo geeriduna inay ku soo dhowdahay iyo inay ka dheertay qofkii garan maayo waxaa dhici karta inay geerida aada iyo aadba ugu soo dhowdahay wax yaray u harhsan yihiin sida aanu isdareensanayn haddii markaa geeridaa ku soo dhowda ay taabato naftu ay ka baxdana dee ama waa qof uun min ahli ljanna ama waa qof he min ahli nnaar soo ma aragtid calaa kullin waxay ahlulcilmigu idhaahdeen xadiidkani waa cadiim oo waxaa laga qaadanayaa qofku inaanu khayrka iyo wanaagga yaraysan oo aanu dhayalsan waayo waa min asbaabi dukhuuli iljanna khayr ha yaraysan oo inaad yaraysatay ama quursatay darteed ha uga tegin weligaa iyo allaha ku dadaal walow ha kubalo kalo ha kula koobnaadaba ee khayrka waxa weeye la kaalay sharkana ha yaraysan oo inaad yaraysatay ama aada fududaysa dartii ha ugu dhici waysano waxba ma lehe edhobaad ka toobadkeenaya waxani waa iska sakiire eh waxba dhib ma lehe kabiire maahae waxaasuu shaydaanku dadka ugu sheekeeya markuu xumaanta u qurxinayo ha odhan waayo ma garanaysid xasanada ilaahay kuugu naxariisanaya garan maysid xasana adiga kula yar baa laga yaabaa inaad samayso oo ilaahay jannada kuugu qoro kuugu geliyo sayi-ada ilaahay kuugu cadhoonayana garan maysid waxaa dhici karta sayi-a adiga kula fudud inaad samayso ilaahay kuugu cadhoodo oo naarta waxa weeye kuugu waajibayo soo ma aragtid sidaa awgeed waa inaanad markaa macaasida iyo xumaantana yaryaraysan wanaagga iyo khayrkana waa inaad waxa weeyaan markaa isagana aanay musqaro kula noqon oo kula yaraan baabu fadli اlbukaa'i min khashyat اllahi tacaala wa shawqan ilayh ay hada kani baabu bayaani fadli اlbukaa'i wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo fadliga ay leedahay in loo ooyo min khashyati illaahi tacaala ilaahay baqihiisa darteed iyo wa shawqan ilayhi xiise ilaahay xaggiisa loo qabo daraaddeed iyo jacayl la jecel yahay markaa khashyadu waa khowf markaa wata waxa weeyaan garasho la garanayo cidda laga baqanayo iyo weyneyn la weyneynayo awgeed ba ahlucilmigu ku tacriifiyaan khawfun maqruunun bicilmin yashuubuhu tacdiim khashyadu waa khowf markaa la raaciyey oo cilmi wata loo leeyahay cidda laga baqanayo yashuubuhu tacdiim weyneyn la weyneynayaa ciddaasina ay ku jirto sidaa awgeed baa baqaha ahlulcilmiga ilaahay khashyo ku sheegay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa marka ilaahay jala wacalaa sababta loo ooyaa waxay noqon kartaa baqo ilaahay laga baqanayo marka uu qofku waxa weeya soo istixbaarsado ama uu dareemo ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa iyo weynidiisa kadalika gaboodfalkiisa iyo taqsiirka uu la imanaayo inuu markaa ooyo oo uu ilmeeyo kadalika waxaa loo ooyaa jacayl ilaahay jala wacalaa loo qabo ya iyo xiise rabbi jala wacalaa xaggiisa loo qabo iyadana waa loo ooyaa ma garat oohintuna waxay tusaysaa ikhwaani qofku had iyo jeer indhuhu ay ooyaan waxay tusaysaa qalbigu inuu qoyan yahay oo haddii qalbigu uu ingego indhuhu had iyo jeer waxa ay wax ka keenaan oy soo daraan kolba wixii qalbiga ku jira haddii qalbigi uu qoyan yahay indhuhu waxa weeye way ilmeynaya haddii laakiin qalbigii ay soo dari lahaayeen uu qallalan yahay dee indhihii maxaa ilmeynba ma ilmeynayaan waa sida maanta dadka haysata ama dhammaanteen ina wada haysato wey walow ana cayna saacadat latawakafat saxaa'ibuhu bidiimi bidamci diima wahutala walakinaha can qaswati lqalbi can qaswati اlqalbi qaxduha fayaa daycat alacmaari tamshi sabahlala dadkii caalimka ahaa ee qiraa'aadka yaqaanee la odhan jiray shaaibi manduumadiisa ku saabsan qiraa'aadka waa ka sidaa ku odhanaya walow ana cayna saacadat latawakafat saxaa'ibuha bidamci diima wahutala walakinaha can qaswati اlqalbi qaxduha fayaa daycat alacmaari tamshi sabahlala marka ishan ilmaynaysaa qalbigii inuu qoyan yahay ayay tusinaysaa qaala llahu tacaala rabbi wuxuu yihi wayakiruuna waxay u dhacaan liladqaani ay cala aladqaani lafgarheedyada ayay markaa u daataan macnii wejigay u dhacaan weeye yabkuuna xaala ay ooyayaan wayasiiduhum waxaanuu u kordhiyaa dhagaysiga iyo akhriska qur-aanku khushuuca khushuuc buu kordhiya ilaahay wuxuu ka warramaya dadkii kutubtii horena rumaysnaa qur-aankana markii ay maqleen uu soo gaadhay rumeeyey qul aaminuu bihi aw laa tu'minuu ina aladiina uutuu lcilma min qablihi idaa yutlaa calayhim yakhiruuna liladqaan sujada xaalkoodu markaa waa sidaa weeyey dadka kutub cilmiga la siiyey oo kutubtii horena rumaysnaa yaqaanay kana waxa weeye markuu soo gaadhay waxa weeye rumeeyey xaalkoodu waa caynka waidaa samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi afa min hada alxadiidi ma warkan ayay tacjabuuna la yaaban tihiin ma warkanaa la yaaban tihiin waa qur-aanka weeye oo la yaaban tihiin idinkoo inkirsan oo diidanba oo tadxakuuna waa qoslaysaan miyaayo walaa tabkuuna ooyi maysaan iska qosqoslaysaan idinkoo ku istisaaya oo ku dheeldheelayo ma ooyeysaan miyaa yani ilaahay jala wacalaa wuxuu aada iyo aada ugu inkiray dadka qur-aanka aan qiimeynahayn ee aan qadarinahayn oo gaaladu ay ugu horeeyaan iyo intaa walow haba rumaysnaadaan qur-aankii xaalkoodu sidan yahay ya iska qoslaaye e waxa weeye wax khushuuca aanuu samaynahayne iyadoo qur-aankii la dhegaysanayo ama la akhrisanaayo ama wax kaleba iska dhegaysanayo isagoo qur-aanka halkan ka baxaayo si awgeed baa marka qur-aanku baxaayo waxa weeyaan dhegayso aamus u fiirso macnihiisa dhuux waxa weeyaan ta noocaasa ku dadaal qaala وعn بن mascuudi radي الlahu عanهu qaala qaala liya الnabiyu slى الlahu عalayhi waslama nabigu wuxuu igu yihi iqra calaya اlqur'aana qur-aanka igu kor akri iqra ku akri calaya korkayga ku akri alqur'aana qur-aanka qur-aanka igu dul akri oo ay maqashi qultu waxaan yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay aqra-u calayka miyaan kugu akriyaa ay aaqra-u calayka wa calayka unzil iyadoo adiga lagugu soo dejiyey ma adigii lagugu soo dejiyey baan kugu dul akriyaa ay dhegaysan doona waxaanu markaa fahmay inuu rasuulku doonayo calayhi الsalaatu wasalaam inuu qiraa'adiisa dhegaysto ee markaa inuu imtixaaniyo wax lamida aan ujeedin buu fahmay soo ma aragti haddana su-aashaasuu weydiinaya wuxuu leeya ma adigii lagugu soo dejiyey baan kugu akriya qaala wuxuu uhi inii anigu uxibu waan jecelahay an asmacahu inaan qur-aanka ka dhagaysto min hayrii hayrka inaan ka maqlo waan jecelahay oo cid kale waxa weeye aan ka dhagaysto waxaana ahlulcilmigu yidhaahdaan markay hadalkaa rasuulka sharaxayaan calayhi الsalaatu wasalaam qofku inuu cid kale ka dhagaysto ayaa u khushuuc badan xagga ku-khushuucista qur-aanka marka la eegayo ee qofku isagu markuu akriyaayo dee qur-aankii inuu akriyo oo xifdigii hagaajiyo oon u kala iloobin oo tajwiidkii uu saxo ayuu dee ku dadaalayaa waa qof hawlhaya ma garanaysa sidaa awgeed baa tadaburkii iyo fahamkii macaanida iyo wixii loo baahnaa in barh ka yara dhinmaa dhici karta laakiin haddii qaari uu kugu akriyaayo aada qur-aankii u hagaajinayo o u toosinayo o aada iska dhagaysato ama aada salaad ku jirtid ama aad yaanaad kuba jirine yani ta noocaas waxay keenaysaa qur-aanka inaad dhuuxdo oo uu ku saameeyo oo macaanidiisii aada macaansato ayay keenaysaa wa qara'tu calayhi waxaan ku akriyay korkiisa suurat nisaai suuradda la idhaha suurat nisa
xataa ji'tu ay xataa wasaltu ilaa aan soo gaadhay ilaa hadihi laayaati aayadda kayfa idaa ji'naa min kuli ummati bishahiida waji'naa bika calaa haaulaai shahiida fakayfa xaalku sidee buu noqon idaa ji'naa markaanu la nimaadno min kuli ummati bishahiida ummad walba markaanu la nimaadno midku markhaati furaayuu nabigeedii ahaaday waayo ummad walba nabigeedaa ku markhaati kici doona maalinka qiyaama inuu diintan gaadhsiiyey oo waji'naa bika adigana aanu ku keenna calaa haulaai shahiida xaala aada kuwaasi ku markhaati kacayso kuwaasi oo ummadaada ah aayadda ah ilaa aan soo gaadhay baan akhriyay buui qaala wuxuu rasuulku dabadeeta yihi xasbuka alaana yani hadda ayay kugu filan tahay weeye intaasi oo halkaa ku jooji weeye intaasaa kugu filan hadda faltafatu ilayhi xaggiisaan eegay sababta uu qiraa'adii markaa iga joojiy uu i jooji faidaa caynaahu waaba labadiisa indhoodoo tadrifaani ilmo la burqanayso ilmo butaacayso muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay markaa ikhwaaniyo xadiidkani waa xadiid fawaa'id badan leh xagga qiraa'ada iyo qur-aanka iyo gaar ahaan ku saabsan fawaaiddiisa waxaa ka mid ah qofkii qaariga ahaa ama qur-aan ruugga ahaa cid kale inuu qur-aanka ka dhegaysan karo kadalika kii caalimka ahaa ee cilmiga badnaa miduu ka cilmi badan yahay oo ka hooseeya inuu cilmiga ka dhegaysan karo soo ma aragta oanu qofka odhan un ma qof aan ka cilmi badanay baan wax ka dhegaystaa ya ka dhegaysan maayo kan maxaan ka dhegaysan anaaba dhaamee waa inaanu saa odhan waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qur-aanka bar ka mida inta la akhriya in halkaa lagu joojin karo ama ha noqoto marka salaadaha la tukanayo oo had iyo jeer mararka qaar baa laynagu tukiyaa ama aynu ku tukanaa suurad aayado ka mida soo maaha oo dhexdeeda ah ne xadiidkani waa u daliil ama marka qur-aanka sidiisa loo akhrisanayo ha noqoto ama marka lagu tukanayabe suuraddii bar ka mida waa la akhriyi karaa oo halkii la doonana waa lagu joojin karaa walow aayadaha ka dambeeya hadday doonaan macno ahaan xidhiidh baha la sii yeeshaan halkaa lagu joojiyey waa lagu joojin karaa oo imaka aayadda rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ibn mascuud ku jooji aayadda kasii dambaysaana dee xidhiidh bay la leedahay xagga macno ahaan maxaa ka dambeeya yowmaydin yawadu ladiina kafaruu casaw rasuula low tusawaa bihim اlardu walaa yaktumuuna allaha xadiida soo ma aragti waxaa kaloo laga qaadanaya qur-aanka marka la dhegaysta in lagu khushuuco weliba lagu ooyo sidaa rasuulkeenna sharaftali sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanaya qof qur-aan akhriyayo in laga joojin karo la odhan kara halkaa ku jooji jooji haddaba soo ma aragti isagoo akhriyayo isagoo aan markaa u qastin inuu joojiyo in laga joojin karo oo la odhan kara halkaa haddaba ku jooji soo ma aragti sidaa rasuulku xasbuka alaana ugu yidhi cabdillahi bn mascuud ee yakfiika dalika alaan kaasaa hadda kugu filan intaasaa kugu filan halkaa ku jooji waa tahay وعan أنس رadي الlaه عanه qaala wuxuu uhi khaطba rasuul الlahi rasuulka ilaahay wuxuu khudbadeeyey slى الlaهu عalayه وasلم khطbaة khطbad maa samictu aanan maql milahaa iyadoo kale qaط weligay qaala wuxuu rasuulku uhi low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen ma aclamu waxaan ogahay ladaxiktum waxaa qosli laydin qaliilan in yar walabakaytum kaiira in badanna waa ooyi lahaydeen qaala wuxuu uhi faqaطaa way dabooleen asxaabu rasuuli اllaah asxaabtii rasuulku salى اllahu عalayhi wasalama wujuuhahum wejiyadooda ayay dabooleen walahum iyagoo leh khaniinun yani cod ka soo baxaya sanqada iyo sanka iyagoo leh oo ooyaya ayay dabooleen wejiyadooda sababtay u dabooleenna waa riyaag iyo sumcadiiyo wixii lamida inay ka fogaadaan muttafaqu calayh wasabaqa bayaanuhu fii baabi lkhawf baab lkhawf baanaynu kusoo maray khaniinkana sheekhu halkaas ayuu inoogu soo sharaxay waayahay wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi sala allahu alayhi wasalam laa yaliju naara naarta ma galo rajulun qof ma galo qofkaasoo bakaa min khashyati illaahi ilaahay baqihiisa dartii u ooy baqaha ilaahay darteed u ooy xataa yacuuda labanu ilaa candhadu caanuhu ay ku noqonayaan fi darci candhadii laga soo lisay ilaa ay ku noqonayaan taasina waa mustaxiil oo canihii lasoo lisay candhada laga lisay candhadii lasoo laga soo lisay inay dib ugu noqdaan waa mid mustaxiila caadatan soo ma aragtid oo dee aan suuragal ahayn wey markaa sida taasi mustaxiilka ay u tahay ayaa waxa weeyaan qof ilaahay dartii u ooyey inuu naarta galaana mustaxiil ay u tahay marka waa qofka ilaahay dartii u ooyey isla markaana raaciyey wixii kale dee looga baahnaana raaciyey soo ma aragtid raaciye wey aasaa lagu xambaaraya caanuha annada kuma noqon karaan fuqahada qaarkood waxay idhaahdeen si ay ugu noqon karaan baa jira oo tusaale ahaan haddii caana aad ridaadii ka maashay ama neefkaagii ay kaa nijaasoobaan waxaad samayn kartaa bay idhahdeen inaad cabsiiso oad laacsiiso caanihii inaad ridii waxa weeye dib u cabsiiso oo dabeetana markaad cabsiiso haddana aad ka maasho soo ma aragti iyagoo nijaasa ayaad cabsiisay soo maaha laakiin markaad ka maalayso nijaastii maaha waa taa markaad ka maalayso walaa yajtamicu gubaarun fii sabiili اllahi wa dukhaanu jahannama walaa yajtamicu mana kulmaan gubaarun boor fii sabiili اllaahi ilaahay waddadiisa qofka waxa weeye ugu duulay ilaahay dartii usoo gaadho ugu duulay isagoo jihaad ku jira iyo wa dukhaanu jahannama qiiqa jahannama iyo qaaceedu kulmi maayaan ani qof boor ilaahay dartii ugu duulay qaaca jahannama waxa weeye sarki maayaan oo ilaahay baa ka ilaalinaya fadliga jihaadkuu leeyahay baa halkana laga qaadanaya iyo qiimihiisa jihaadkii sharciga ah weeye jihaadka loo jeedaana rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiixu xadiid xasanoo صaxiixa weeyaan buu sheekhu yidhi alcalaamaة اlalbaniyuna uu صaxiixiyey ardaygiisii asheekh saliim bnu ciid alhilaalina wuxuu leeyahay waa صaxiixu ligayrihi oo sanadkiisa marka la eego dacfi baa ku suganoo mascuudi ninkii la odhan jiray baa ku sugan wa kaana qad اkhtalطa saa haatee shawaahid buu leeyahay yasixu biha wuu ku asaxaya ayuu xadiidku leeyahay taa awgeed baa imaam alalbanina markaa saxiix buu ka dhigay waayahay marka shaahidku waxa weeye fadlu albukaai min khashyat illah ilaahay baqihiis iyo ilaahay daraaddiin loo ooyaa waa qiimaha ay leedahay waxaanaynu yar baraarujinaynaa oo intan la sheegaya intaynan xadiidta dhammayn yani qaylo maaha inuu qofku qayliyo ma uu cabaabo loogama jeedo waa iska un markaa ilmada iyo hiqiiqda iyo ta noocaasa wey taa ilaahay uu ku ammaanay qur-aanka kariimka addoomihiisa wanaagsan waana taa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim nebi maxamed iyo saxaabadiisu ay ku sifaysnaayeen iyo dadkii wanaagsanaa wey marka ta maaha waxa wey qofku u qayliyo ta uu qofku la suuxana maaha dem ya sidii qof jin ku jiro uu la suuxana maaha wa canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama waxaa abu hureyre laga wariyay inuu yihi rasuulka ilaahay baa yidhi sabcatun toddoba yudiluhum ullahu ilaahay wuxuu u hadhaynayaa fii dili harhkiisa yani fii dili lcarshi ilaahayna waxaa loogu tiiriyey litashriif yowma maalin laa dila hadhaanu jirin ilaa diluu harhkiisaasoo harka carshiga looga jeedo mooyaane imaamun caadilu weeye imaam caadilo waa cadaalad wax ku kala saara iyo washaabu nin dhalinyarahoo nashaa ku barbaaray fii cibaadati illaahi tacaala ilaahay cibaadadiisa aad bay u qiimo badantay qofku yaraantiisa markuu khayrka iyo daacada iyo cilmiga iyo wanaagga la qabsado ee sidaa uu ku weynaado sidaana waxa weeye uu ku dhinto waa arrin aada u qiimo badan iyo warajulu nin weeye qalbuhu qalbigiisu mucallaqun uu ku xidhan yahay bilmasaajidi masaajida sidii uu ka soo laalaado kalaad moodaa sida layrhkaa lagu xidho ee ka lusha iyo marawaxadaa ka ka lulato oo kale ayaa lagu shabaha yacnii sida uu mar walba qalbiga ugu hayo ee uu haddii uu ka baxo iyo haddii uu ka maqan yahay waxa weeye ugu warwarayo masaajidkiiyo goormaad ku noqon oo goormaad tegaya oo ugu soo degdegayo goormaad casharkii xaadir goormaad salaadii tukan goormaad qur-aankii ku akhrisan goormaad masaajidkii u noqon mar walba qalbigu ku hayaa masaajidkii warajulaan iyo laba nin weeyaanoo taxaabaa filaahi ilaahay dartiisu jeclaada oo ijtamacaa calayhi kaa ku kulmay jacaylkaa ilaahay daraaddii isu jecel yihiin watafaraqaa calayhi kuna kala tegay oo hadday wada joogaanna waxay ku wada joogaan jacaylkaa ilaahay dartii ay isu jecel yihiin iyo khayrkaa ay ku wada sugan yihiin hadday kala maqan yihiin oo safar ay ku kala maqan yihiin ama dee midkood geeriiba kala kaxaysana waxa weeye ma go-ayo jacaylka ilaahay daraaddiisu jeclaana sidii buu usii jira warajulun iyo nin weeye qofka kale dacatu ay u yeedhatay imra'atun haweeney haweenaydaasoo daatu mansibin mansib iyo wa jamaalin jamaal u saaxiiba mansib iyo waxa weeyaan markaa magac iyo qiimana way leedahay quruxna way leedahay oo faqaala ku yihi innii anigu akhaafullahi ilaahay baan ka baqanaya naftiisu u sheego hoostuu iska yidhi innii akhaafu llah ilaahay baan ka baqanaya oo uu iska xasuusi ama afkuu ka yidhiba innii akhaafu llah iyado isaga oo iyadana iskaga joojinaya oo u tilmaamaya nin waxaa ku jira inaanu ahayn ama labadaba uu israaciye wa rajulun iyo nin weeye tasadaqa sadaqadaysta bisadaqatin sadaqo oo fa akhfaahaa qariye xataa laa taclama ilaa aanay ka ogaan shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu midigtiisu waxay bixinayso siduu u qariye marka la ego iyo warajulu nin weeye dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan isagoo gaar ahoo fafaadat ay burqatay ilmo ay la burqatay caynaahu labadiisa indho mutafaqun calayhi hada alxadiid waa cadiim horeynu usoo marray halkaasaynu wixii aynu maaragtay ka sheeg sheegaynay aynu waxa weeye ka soo sheeg sheegnay sharax badan ma jirin laakiin waxoogay baynu soo yar tacliiqina waayahay waxyaabaha haddaba harka carshiga inuu qofku harsado maalinka qiyaamo keenaa toddobadan oo keliya maaha way ka badan yihiin toddobadanaa ka mid ah khaslado kale oo xadiisi ku sugnaatay baa jira oo iyagana harkaa carshiga qiyaamaha lagu helayo shaahidkuna waxa weeye warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah yani qofkaa isagoo gooni ah ilaahay xusay ee xasuustay ee dabadeetana ilmeeyey ee ooyey wuxuu ka mid yahay kuwa harka carshiga harsanaya maalinka qiyaama fadligaa weyn bay leedahay an cabdillahi bni shikir radi allahu canhu waa saxaabiyu mashhuur qaala wuxuu hi ataytu rasuula allahi rasuulka ilaahi baanu imi sala allahu alayhi wasalama wahuwa yusalii isagoo tukanaya walijawfihi calooshiisa ama laabtiisuna waxay lahayd aziizun guux bay lahayd ka aziizi lmirjali guuxa iyo kurkudha dherigoo kalea min albukaai oohin darteed ayaa waxa weeye hoostiisa iyo warkujirtiisu ay la guuxaysa sida dherigu markuu islaba rogaayo uu waxa weye kurkurkurkudha u guro oo kale codkaas oo kale gudihiisa rasuulka ka baxayay calayhi salaatu wasalaam xadiiu صaxiixu rawaahu abu dawuuda wtirmidiyu fi shamaa'ili tirmidi baa shamaailka ku wariyey oo haddii rawaahu tirmidiyu la idhaahdo dee saa loo ilaaqo waa sunankiisa laakiin marka shamaailka shamaail maxamadiya loo jeedo waa in la qaydo sidaa sheekhu yihi tirmidiyu fi shamaa'ili buu ku wariyey biisnaadin صaxiix waana xadiis صaxiixa saa u sheegay alcalaamaة اlalbaniyuna wuu صaxiixiye raximah اllah sidaasaa kolkaa xaalka rasuulkeenu ahaa calayhi الsalaatu wasalaam sida rabbigii uu weyneynayo uga baqanayo u yaqaanay rabbigii ayaa waxa weeye ku kalifaysa inuu sidaa u ooyo oo sidaa rabbigii jala wacalaa uu uga cabsado wahuwa yusalii walijawfihi aziizun kaaziizi lmirjal min albukaa mintaasina waa tacliiliya min albukaai ee min sabab lbukaai ama min ajli lbukaa oohin darteed ayuu waxa weye la la guuxayay oo markaa codkaa uu la samaynayo innagana ku dayasho wanaagsan baa inoogu sugan rasuulkeena muxamada calayhi الsalaatu wasalaam qaala wacan anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ku yihi liubayi bni kacbin radia allahu canhu alansaari wa huwa aqra'u الصaxaaba kii saxaabada ugu qur-aan yaqaansanaa ama ugu qur-aan ruugsanaa buu ah ee rasuulku ku uhi liyahnika alcilmu aba lmundir tuu laabta ka dharbaaxay markuu su-aasha weydiiyey qur-aanka ku saabsan waxa rasuulku ubayi uu ku yihi ina allaha caza wajalla ilaahay caza isaga ayaa qaalibaho wajalla weyne amaranii wuxuu i amray an aqra'a calayka inaan kugu kor akhriyo lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi suuradda ah suurat lbayina saasaa rabbi ifaray qaala wuxu uhi ubayun wasamaani oo miyuu ii kaa magacaabay rasuulka ilaahay oo alla jala wacala yanii tahabut buu samaynayaa wuu iska hubsanayaa bal in rasuulka ilaahay faray un axad saxaabadaada ka mida ku dul akhri suuradda ah oo dabeetana rasuulku ubay uu doortay iyo in xagga ilaahay laga soo magacaabay oo ilaahay uu faray ubay cayimay oo ihi ubayu si gaara ugu dul akhri suuradda taasuu iska hubinaya qaala wuxuu rasuulku uhi nacam haa ilaahay baa ku magacaabay oo si gaara kuu soo cayimay fabakaa ubayun ubay baa kolkaa ooye mutafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray muslimku warinaayo fajacala wuxuu gudagalay ubayun ubay yabkii inuu ooyo tanaaba kasii xeel dheer waayo tii horena bakaayo ficil maadia bay ahayd tanna yabkii ficil mudaaric oo tajadud iyo xuduud tilmaamaya ayaa waxa weeyaan lagu keenay haddaba ubay muxuu ooyey wuxuu u ooyey farxad ilaahay jala wacalaa fadligiisa uu ku farxay iyo qiimeynta ilaahay qiimeeyey ya iyo sharfista ilaahay jala wacalaa u sharf waayo ilaahay baa yihi qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun saxaabada rasuulkuna dad wanaagsan oo hin badan oo qalbi jilicsan bay ahaayeen oo baqa badan ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin alcalaamaة ibnu kaiirna tafsiirkiisa wuxuu ku sheegaa wuxuu yihi wainamaa qara'a calayhi الnabiyu hadihi suurata tahbiita lahu waziyaadaة liimaanihi waxaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ubay suuraddan ugu dul akriyey si uu u sugnaado oo sugnaan xaqa uu kusii dheganaado uu u kororhsado iyo iimaankiisu si uu usii kordho o uu usii weynaado ayaa rasuulku ugu dul akriyay calayhi الsalaatu wasalaam qurdubi iyo ahlulcilmiga qaarkoodna waxay idhaahdaan suuraddan waxaa si gaara waxa weeye in loogu dul akhriyo loo faray leanna suuraddan iyadoo kooban haddana waxyaabo badan bay ka hadasho mowduucyo fara badan ayaa ilaahay kaga warramay oo ilaahay wuxuu kaga warramay risaaladii ilaahay waa kaga warramay iyo towxiidkii iyo ikhlaaskii iyo kutubtii ilaahay ambiyada ku soo dejiyey zakadii salaadii towxiidkii ahlu ljanati iyo ahlu nnaar iyo cidday kale yihiin iyo qolo waliba waxay helayso arrimahaasoo dhan baa ilaahay kaga warramay waxaa kaloo ilaahay suuradda kaga warramay dadkii hore ahlulkitaabka ahaa inay tafaruqeen oy kala tegeen iyo waktiga ay kala tegeen markay kala tegeen waay qaala wuxuu yihi wacanhu waxaa kaloo laga wariyay anas qaala inuu yihi qaala abu bakrin licumara abu bakr baa cumar ku yihi radia allahu canhuma bacda wafaati rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay intuu geeriyooday dabadeed inaliq binaa ina mari ilaa ummi aymana ummi ayman inoo geer radia allahu canha ee nazuuruha aynu booqanee inaga xadiidkan hore usoo marray meelaan fogeyn baynu kusoo marray baabu ziyaarati ahli lkhayr ummu ayman cidday ahaydna waa inagii soo sharaxna kamaa kaana rasuulu llaahi sidii rasuulka ilaahayba u ahaa sala allahu alayhi wasalam yazuuruhaa midu soo ziyaarta aynu usoo siyaarano markaa iyagoo rasuulka ku dayanayay markaa soo siyaaranaya falama intahayaa ilayha markay soo gaadheen bay bakatooyde sababtay oydana waxay ahayd rasuulkiibay ku xasuusatay calayhi salaatu wasalaam oo dee abubakar iyo cumar waa labadii saaxiib ee rasuulka waa saaxibaahu wa wasiiraahu had iyo jeer way la socon jireen markuu yimaado iyo mar kaste had iyo jeer rasuulka way la socon jireen calayhi salaatu wasalaam mar alla markii ay aragtay bay oyday faqaala laha waxay ku yidhaahdeen maa yubkiiki maxaa kaa oohinaaye amaa taclamiina miyaanad ogsoonayn anna maa cinda allahi ilaahay agtiisa waxaa ahaaday tacaala iskaa sarreeye khayrun inuu u wanaagsan yahay lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam inuu waxa weeye arrin sii khayr badan oo tii hore uga wanaagsan rasuulka ilaahay helay oo wixii rabbigii agtiisa uu ugu diyaariyo uu la kulmiyo miyaanad ogeyn sida ilahay i walasawfa yuci walalaakhiratu khayru laka min alwulaa maxaad la oyda qaalat waxay tihi maa abkii uma ooyaay allaa akuuna inaanan ahayn darteeda aclamu mido ana maa cinda allahi ilaahay agtiisa waxaa aday khayrun inuu wanaagsan yahy lirasuuli illahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam taa u hoy maayo walaakinii hayasha anigu abkii waxaan u ooyaya ana alwaxya waxyigii qad inqaaca inuu ka go-ay min asamaai sama waxyigii xagga sare ka soo degaayo sharka laynoogaga digaayo khayrka laynoogu sheegaayo ahlulkhayrka waxa weeye laynoogu sheegaayo ahlusharka markaa laynoogu cadaynayo aynu si aynu uga fogaano yaa waxyigii baa go-ay fahayajathumaa waxay ku kicisay labadoodiina cala lbukaai oohintiiba iyagana ku kicisay oo fajacalaa waxay gudagaleen jacali halkan waa min afcaali shuruu yabkiyaani macaha inay la ooyaanba iyaguna markaa gudagaleen rawaahu muslimu waqad sabaqa fii baabi ziyaarati ahli اlkhayr markaa sidaasay dadkii wanaagsanaa iyo ardaydii rasuulku ridwaan اllahi calayhim iyo khulafadii ay ooyayeen qaala wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu cabdillaahi ibni cumar yihi lama shtadda markuu ku daraaray birasuuli llaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama wajaacuhu xanuunkiisii markuu ku daraaray yani xanuunkii uu ku dhiman doona aanu ka kicin qiila lahu waxaa rasuulka ilaahay lagu yihi fi salaati salaada arrinkeeda markaa lagala hadlo hadal lagaga yidhi yani waxaa lagu yihi man yuqiimuha lilqowm yaa salaaddii dadka u ogaayo wayaummu bihim fiiha dadkii ku tukanaya salaaddii yani dadkii cidda salaada tukinaysa ee halkiisii istaagaysa ayaa lagala hadlay faqaala wuxuu dabadeeta rasuulku i muruu abaabakrin falyusalli binnaas abaabakar fara dadka ha tukiya muruu fara abaabakrin abubakar falyusalli binnaas faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi radia allahu canha ee ina abaa bakrin abubakar rajulu nin weeye ninkaasoo raqiiqun qalbi jilicsan idaa qara'a alqur'aana qur-aanka marka uu akhriya halabahu lbukaa wooyintaa ka qaalib noqonaysa faqaala wuxuu rasuulku uhi muruuhu fara falyusalli dadka ha tukiye markaa qisadu dee saxiixaynkii kusoo aroortay iyadoo dheeroo caaisha hadalkaa iyadaa sheegtay wixii ku kallifayayoo waxaan markaa iska diidanaabay tidhi inuu abahay halkii rasuulka istaaga calayhi asalaatu wasalaam waayo waxaan garanayay inaan raalli dadku uga wada noqonaysay rasuulka uga ahaayeen calayhi salaatu wasalaam ya marka waxaan doonaya halkaa inaan ka sarfiyo abahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu ku fahmay kolka kii dambe haddana waa tii xabsa u dirtay markuu yeeli waayo waa kii dabeetana ku fahmay ina kuna la antuna sawaaxibu yuusuf muruu ababakrin falyusalli binnaas waa kii rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam waanay jirtaa abubakar inuu qalbi jilicsanaayo oohin badnaa wa fii riwaayatin can caaishata radia allahu canha riwaayad kale waxaa ku soo arooray caaisha laga wariyey qaalat inay tidhi qultu waxaan ihi ina ababakrin abubakar idaa qaama maqaamaka halkaagii markuu istaago lam yusmic innaasa dadka maqashiin maayo codka iyo qur-aanka min albukaa'i oohin daraaddeed baanu dadka codka maqashiin ka rahay muttafaqun calayhi markaana halka xadiidku baabkan uu ka quseeyaa waxa weeye markii rasuulkeena loo sheegay calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo oohintiisa arrinkaa waa u qiray waa u suga waa u iqraariyey soo ma hadde waxa weeyaan markaa waanu kusii adkaysta dadka inuu tukiyo iyadoo oohintaa iyo markaa ari qalbi jilicsanaanta lagu sifeeyey hadduu hadiyo haddana yihi dadka tukiya wa can ibraahima bni cabdiraxmaan bni cawfin ibraahim oo ina cabdiraxmaan ibni cawfa waxaa laga wariyey wa can ibraahima bni cabdiraxmaan bni cawfin ana cabdiraxmaan bna cawfin radia allahu canhu saxaabigaasi cabdiraxmaan ibni cawf waa min alcasharati min alcasharati almubashariina biاljanna wa min asaabiqiina ila lislaam cabdiraxmaan ibni cawf azuhri alqurashi radia allahu canhu utiya waxaa loo keenay dee markaa mudduu sii noolaayo raggii hore waktigii hore soo gaadhayna wuu ahaa xoolo badanna wuu yeeshay utiya waxaa loo keenay biacaamin cuntaa loo keenay wa kaana saa'ima waanu soomana faqaala wuxuu uhi qutila waxaa la dilay muscabu bnu cumayrin radia allahu canhu muscab bnu cumayr baa la dilay wa huwa isagu khayrun minii wuu iga wanaagsanaa waa iga khayr badna marka muscab bnu cumayr ma alqurashi radia allahu canhu wa ardaa can weeye marka waa garanayna qurayshi buu ahaayoo xagga makaa laga dira markii reer madiine dad badan oo ka mid ah islaamkii qaateen ayaa loo diray si qur-aanka uu baro oo qur-aanka ugu akriyo almuqri bay odhan jireen waa la dilay oo maalinkii uxud isaga iyo xamse ibnu cabdilmualib iyo raggii maalinkaa la dilay shuhadadaasay ku jireen wa huwa khayru minii waanu iga khayr badna waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen wa huwa khayru minii cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu leeyahay min baabi tawaaduc ayuu u leeyahay waayo isagaa ka khayr badnaa muscab bnu cumayr waayo ummaddan waxaa ugu khayr badnaa afartii khulafada abubakrin uma cumaru uma cuhmaanu uma caliyun marka laga yimaado afartaa khulafada ummaddan waxaa ugu khayr badnaa lixda alcasharatu lmubashariina soo hadhay lixdaasina waa saciidu wasacdu wabnu cawfin waطalxatun wacaamiru fihrin wazubayr lmuwadax ibnu cawf baa markaa ka mida dee lixdii buu ka mid lixdaasi iyagu ma garanayna say u kala fadli badan yihin laakiin lixdaa ayaa ummadda inta kale ugu fadli badan marka lixdii buu cabdiraxmaan ka mid yahay muscab bnu cumayrna ka mid ma ah sidaa awgeed baa kelmaddan wuxuu leeyahay min baabi tawaaduc fadligiisa iyo qiimihiisana wuu sheegaya falam yuujad lahu looma helin maa yukafanu fiihi wax lagu kanfo ilaa burdatun go' mooyaane burdadaasoo in qutiya bihaa haddii lagu daboolo ra'suhu xaggiisa hore iyo madaxiisa badat ay muuqanayeen rijlaahu labadiisa lugo wain guiya bihaa haddii lahu iyo rijlaahu labadiisa cagood iyo qaarka dambena badaa rasuhu madaxiisa muuqanay haddii qaarkan hore laga saarana qaarka dambea muuqanayo xagga dambe may gaadhahay haddii qaarka dambe laga saarana xagga horea muuqanayo macnihii jidhkiisa may wada qarinahay wey tan noocaasna maxaa keenay ilatu cilatu dat lyad yani wixii la hayay baa iska yaraa kolkaa xabadee muslimiintu mayna haydho caydh baa la iska ahaayo dagaalaa weliba jiray oo baqaa jiray oo dee xaalad adag baa markaa la jooga uma dabadeetana busita lanaa waxaa naloo fudiyo naloo fidiyo naloo waasiciyey min addunyaa adduunyada xaggeeda waxaa nalooga waasiciyey maa busita wixii nalooga fidiyey aw qaala ama wuxuu uhi waa shakun min araawiye ucطinaa min addunyaa maa ucطinaa addunyada waxaana laga siiye wixiina laga siiyey oo adduunyadii baa naloo fidiyo maal badan baanu helay oo wax badan magaranaysa qad khashiinaa waxaanu ka baqanaynaa an nakuuna qad khashiinaa waxaanu ka baqanaynaa an takuuna inay noqoto xasanaatunaa wanaagyaalkayagi macnihii hawaabkii iyo wanaaggii aanu ku heli lahayn acmaashayadii saalixa ahayd cujilat lanaa midna loo dedejiyey oo adduunyadana loogu soo qadimay inay noqotaanu ka baqanayno uma jacala dabadeetana wuxuu gudagelay yabkiinu ooyo xataa taraka acaama ilaa cuntadiiba uu iskaga tegay rawaahu lbukhaari bukhaari baa weriy macnii wuxuu ka baqay inay soo gudagalaanba aayadda qur-aanka ah ilaahay yidhi kaga warramay kuwa aakhire lagu odhanaayo adhabtum ayibaatikum fii xayaatikum اddunyaa ayibaadkiini iyo macmacaankiini iyo waxaa la tagteen xayaatadii adduunyadaa kula tagteen oad soo dhammaysateen markaa maanta aakhire axbaydin ma yaalaan taasu waxa weeye ka baqanaya caadada saxaabada rasuulkaana ahayd ridwaan ullaahi calayhim oo aayaadka qur-aanka xataa kuwa gaalada ka warramaya way ka baqan jireen aayaadka waciidka iyo tahdiidka xambaarsan macnii way ka baqan jireen aada iyo aad bay uga baqan jireen marka dadka aayaddaa ilaahay ku sheegay inay soo hoos galaan buu ka baqanaya isagoo ka mid ah dadka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jannada ugu bushaareeyo bushaaradaa iyo shahaadadaa uu haysto ayaa maca daalika wuu ka baqanaya waxa weeye arrinkaasoo sidaa uu baqanaya sidaa ayuu u baqanaya waaya islaamkana marka la eego awalkiisii qurbo badan baa jirtay gaajaa jirtay faramadhnaan baa jirtay baqo badan baa jiray laakiin markii dambe baqihiina ilaahay saxaabadii iyo dadkii muslimiinta ah wuxuu ugu bedelay maxaankuu dhahdaa baqala-aan iyo amni iyo deganaan iyo istiqraar ilaahay mooye cid kale aanay ka baqanahay gaajadii iyo waxa weeye adaygii iyo dhibaatadiina wuxuu ugu bedelay yacni dhereg iyo badhaadhe iyo barwaaqo iyo xoolo iyo adduunyo ayaa loogu bedelay qaala wuxuu uhi wacan abi umaamata suday bni cajlaan albaahiliyi radia allahu canhu can inabiyi nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yidhi laysa shayun shay axaba ila allahi tacaala ma aha nin ilaahay xaggiisa mid looga jacayl badan yahay min qataratayni laba dhibcood iyo wa aharayni laba raad laba dhibcood iyo laba raad ilaahay wuxuu ka jecel yahay ma jiro qatratu dumuucin min khashyat illaah dhibic waxa weeye ilmo ilaahay baqihiisa dartii qofku u ilmeeyey ilmo qofka ilaahay baqihiisa iyo daraaddii uga timi yani ilmadaasi mid weeye iyo waqatratu damin dhibic dhiiga oo tubraaqu loo daadiyey fii sabiili illaahi ilaahay dartii loo daadiyey oo isagoo qofku jihaadayo ilaahay daraaddii u jihaadaya ee laga keenay ama laga daadiyey labada dhibcood dhibicdaa ah ilmada ilaahay dartii loo ilmeeyey iyo baqa laga baqanayo isaga iyo dhibicdaa dhiigga ah ee qofka ilaahay dartii isagoo u jihaadaya looga laga daadiyey wax ilaahay ka jecel yahay ma laha wa ama alaaharaani labada raad miyaa fa aharun raad weeye fii sabiili illaahi tacaala ilaahay wadadiisa iyo jidkiisa loo dhigay yani jihaadka raadka loo dhigo wey xadiita kitaabljihaad ama baabuljihaadna waynu gaari doonaa xadiidta kalena uu ka buuxayo qur-aankaba ee jihaadku waa cibaado weyn waa faral ka mid a faraaida ya waa cibaado aada iyo aada u weyn laakiin dee jihaadka sharciga ah iyo ka aan waxaan jihaadka shaxda ahayn in la kala gartuun baa markaa muhiim ah wa aharun iyo raad weeye fii fariidatin min faraaid illaahi tacaala faral faraaida ilaahay ka mid ah ee loo dhigay yani raadka qofku uu dhigaayo marka uu soo gudanayo faral ka mida faraaidda ilaahay faral yeelay ya raadkaad markaad gurigaaga ka tagta ama meheradaada aada dhigayso xagga masaajidka aada usii socoto eed xaggaa usii tallaabsanayso raadkaa iyo raadka jihaadka xaggiisa aada usii soconayso labadaa raad raad ilaahay ka jecel yahayna ma jiro wey rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey atirmidi alimaam tirmidi magaciisa ayaa sheegayo saddexan habeen walba waynu hor yaallaa soo maha masmu jazaak allah khayr maxamed ibnu ciisa ibnu sawra abu ciisa atirmidi raximah llah moxamed ibnu ciisa ibnu sawra loola jira kunyadiisuna abu ciisa ahayd tirmidi baa wariye wa qaala xadiiun xasanu buu ihi waana xadiid xasana ayuu ihi markaa xadiidku waa sidaa uu sheegay waa xasanun in sha allah alimaamu lalbaniyuna wuu taxsiiniyey isaguna oo wuu ku waafaqay xoogay sanadkiisa waxaa ku jira nin la odhan jira alwaliid ibnu jamiil alfalastiini isaguna waa saduuq oo ahlucilmiga qaarna way ka hadleen qaarna waxa wey way tacdiiliyeen kolka xasan buu xadiidkiisu noqonayaa in sha allah qaala wuxuu uhi wafi lbaabi axaadiiun kaiiratun wafi lbaabi baabkan waxaa ku sugan oo kusoo arooray axaadiiu axaadii axaadiitaasoo kaiiratun fara badan minhaa waxaa ka mida xadiiu lcirbaad bni saariya radia allahu canhu qaala wuxuu yihi wacadanaa rasuulu llah rasuulka ilaahay baa wuxuuna waaniyey sala allahu calayhi wasalama mawcidatan ay bimawcidatin waanun lagu waaniyey ama mawcidatan ay wacdan waana ayuuna waaniyey waanadaasoo wajilat ay baqatay minhaa sababteeda ay min ajliha alquluubu quluubta ay la baqatay oo wadarafat ay ilmaysay minhaa daraaddeed alcuyuunu indhihiina ay la ilmeeyeen yacni waano mu'ahirahoo na saamaysay ayuu rasuulkuna waaniyey calayhi salaatu wasalaam oo xeel dheer waqad sabaqa wuxuu inoogu soo hormaray fii baabi nahyi can ilbidac baabkii ku saabsanaa annahyu can ilbidac baabkaa baabka kasii horeeyuu inoogu soo hormaray oo baab lmuxaafadati calaa sunna ayuu inoogu soo hormaray xadiidku uu ku yaalay halkaasaynu ku soo aragnay marka waxa shaahidkuna uu yahay waanadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam darteed inay ilmeeyeen oo indhihii ay ilmeeyeen qalbigana uu baqay ayuu saxaabigaasi inoo sheegay xadiid markaa suganna weeye manhaju salaf axaadiidta aada u tilmaamaysa ee laga qaatayna wuu ku jiraa weeyaan marka baabkaasina halkaa ayuu ku dhammaaday halkaa aynu dayna wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين